waliba mar kale degmada luuq ee gobolka hagedo reedanka qaraxeeya dagaalan dhex iyo beelameela sii wada degayana aanasiyo dhowr jeer oo kale ka dagaalamena reedan heliisyowna la dhexdhigee balse iyo guul daraystay in la dhaqangeliya dagaalada yolob iyo jeesidana khasaareen iska jara dhimashiya dhaawac dad badana manateediyo ku bogtaalina gudoomiyaha gobolka hagedo maxamed xuseen alqaadi oo shirjaraad ku qabday degmada doolow iyagoo ka hadlay arrimo badan oo quseeyay xaaladda gobolka gaar ahaana dagaalada ku cusboonaadeen degmada luuqa gudoomiyaha iyo waliba uusan ka baaqay beelo dagaalamahay inuu dagaalada roojiyaan ooyo nabadda ka shaqeeyaan
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala aleyh wasalam amaa bacdu shirkeena jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay qodobo dhowr ah oo guud ahaan kusoo kooban xaaladda gobolka awalan waxaan rabaa inaan uga tacsiyeeyo ilaahayna uga baryo dagaalkii dadka ehelada ah oo walaalaha ah oo ku diriray degmada luuq intii ku dhimatayna ilaahay ha u naxariisto inta ku dhaawacantayna ilaahay subxaana watacaala caafimaadtaam ilaahay ha siiyo waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed oo wakhtiga dheer halkaa ku dirirayo oo walaalaha ah oo isku deegaanka ah dagaal sokeeyo iyo in la isdilo inaysan wax faa'iida ku jirin annagu nabadoonnada iyo waxgaradka labada dhinac waan la hadalnay in wakhti dhow ay gogol nabadeed ay ka dhacdo degmada luuq oo uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka dowladda jubbaland in maanta iyada oo nabaddii ay meel fiican maraysay dagaalka uu dhaco aad iyo aadaan uga xunnahay haddana waxaan leenahay walaalaha in ay ku soo laabtaan miiska wadahadalka iyo xalinta khilaafaadka deegaanka ka jiro baan rabaa insha allahu tacaala intaas halkaas inaan kusoo koobo dagaal sokeeyan inuusan wax faa'iida dhalaynin cidna inaysan ku kala adkaanaynin khasaare ma ogi wax faa'iidaa inaan laga laga helaynin dhinihii kale gudoomiyaha gobolka gedo maxamed xuseen alqaadi iyo bulshada ka dhiirigelintii oo ka shaqeeyana sidii gobolka loon horumari laha islamarkaana waa loon ku qabadan lahaayee dhibaatooyinka ku jara sida walbarashada caafimaadka biyo iyo dhismayaalka kaabayaalka dhaqaalaha oon ku horayana buundooyinka iyo wadooyinka burbursana qof walba uu u diyaar garoobo inaan aayaheena iyo horumarkeena iyo nabaddeena iyo in deegaankan annaga in xabad la isugu kaaya dhiibo aanan yeelin inaan ka tashanno qof walba ha u diyaar garoobo wadahadalkaas iyo in annaga aan insha allahu tacaala deegaankeena horumarkiisa aan ka wada tashanno middaan maanta gobolka ka socotana cid walba oo ku lug leh darajadu doona ha lahaado waa lagula xisaabtami doonaa maalin maalmaha ka mid ahna maxkamad baa lasoo hor istaajin doonaa insha allahu tacaala waxaan bulshada reegedo aan ka codsanaya wada shaqaynta wanaagsan oo maanta ay inoo muujiyeen in ay sii ballaariyaan gudaha iyo bannaankaba aad iyo aad umahadsantihiin degmada luuq ee gobolka gedo yooli baa tiro dhowr jaree ku dhina dagaalan dhex iyo beelo meelasay wada degaayana iyadoona dagaaladaasi iyo saameeyana nololaha bulshada meelasay ka dhaqan walina meelaha ku bugtaaleya boqolaal qoysas iyo hadda ku sugayana meelo ku mid ah gobolada baay iyo gede iyo qeybo ku mid ah jubbooyinka